halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii shan iyo tobanka bisha maarso sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo caashe ibraahin
qodobada ahaan idaacadda fiidnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah qarax baabuur oo maanta lagu weeraray mid ka mid a hoteelada magaalada muqdisho ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi dadka hoteelkaasi ku jiray waxaa ka mid ahaa fanaanada hibe maxamed hibe nuura oo v o eda uga warantay qaraxaasi
meesaan jooga qarax ka dhacay laakiin dadka jooga oo dhan baa xarfaanaha oo qaraxyo hore joogay oo yaqaana xataa quwadday kala yaqaanaan markaan anigu naxay ala maxaa dhacay ala maxaa dhacay
gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir jenaraal xasan maxamed xuseen muungaab oo sheegay in qorshihiisa ku aadan dib u soo celinta amniga magaalada muqdisho ay ka mid tahay in madaxda dowladda soomaaliya madaxtooyada laga saaro oo xaafadaha muqdishona la dhex dejiyo qorsheeg waxaa ka mid ah in horta madaxtooyada lagu aruurseen laga soo baxo oo shacbiga dowladda u ooman ee daymeele iyo ruwaay iyo dharkiinle i degan inaan dhexgalno dhexda ka degno anigaa bilaabayo maalmaha soo socdo anigaa degayo degmada hurwaa
guddoomiyuhuna wuxuu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o eda oo aad goordhow maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan puntland oo maxkamad soo taagtay nin mas-uul ah oo lagu eedeeyey xatooyo raashiin mucaawano ah oo dowladda turkiga ay ugu talagashay puntland barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida
golaha ammaankii qaramada midoobey ayaa ku guuldaraystay inuu isku raaco qaraar ugu baaqaya dowladaha caalamka inaysan aqoonsan natiijada aftida berritoola ka dhici doonta gobolka krimeya ee dalka ukrein sidii la filayeyba ruushka ayaa codka diidmada qayaxan ee fiitooga qaraarkan saaray iyadoo dalka shiinuhuna uu ka aamusay halkaa saddex iyo toban dowladoodna ay ansixiyeen go-aanka shiinuhu uusan ruushka ugu raacin in uu go-aankan fiitooga saara ayaa waxay ka dhigan tahay in lasii goodoominayo ruushka aftida berritoola dhici doonta ayaa dadka degan gobolka krimiya waxay siinaysaa laba fursadood oo ah in ay ruushka ku biiraan ama ay xoojiyaan madax bannaanidooda
ra-iisul wasaaraha waddanka maleeshiya najiib rasaaq ayaa sheegaya in isgaarsiintii laga damiyey duyuuradii laga lahaa waddanka maleeshiya ee la waayey laakiin waxa uu ka gaabsaday in uu in diyaaradda laafduubay master najiib ayaa xaqiijiyey in wax kasta uu dilumaadkaasi saddex boqol iyo toddobaatan ka weeciyey dariiqaanay ahayn shil waxa uu sheegay in meel ku dhow xadka waddanka maleeshiya lagu damiyey dayuuradda ka hor intii aan la weecinin loona weecinin dhinaca galbeed taas oo u muuqata inay ahayd tallaabo ulakaca baadidoon caalami ah oo baaxad leh oo lagu raadinayo diyaaraddaasi ayaan ilaa iyo hadda helin raadka rasmiga ah ee dayuuraddaasi rakaabka dayuuradda saarna ayaa isugu jiray laba boqol toddoba iyo labaatan qof oo rakaab ah iyo laba iyo toban ahaa shaqaale dayuuradda ka shaqaynayay
madaxweynaha afghanistan xamiid karsaay ayaa ku celiyey sida uu ugu adkaysanayo go-aankiisii saxiixa heshiiska amniga ku salaysan ee maraykanka uu la gelayo khudbadiisa u dambeysay ee uu maanta u jeediyey baarlamaanka dalkaasi madaxweyne karsai wuxuu sheegay in dadka reer afghanistan aysan ka soo horjeedin heshiiska amniga ku salaysan ee lala gelaya maraykanka wuxuuse xusay intaasi beddelkeeda iyagu doorbidi lahaayeen laakiin wuxuu yidhi waxay rumaysan yihiin dadka reer afghanistan in nabaddu ay tahay saldhigga nolosha
saraakiisha dalka maali ayaa sheegay in ciidamada faransiiska ay dileen hogaamiyey sare oo ka tirsan mitidiinta dalkaasi weerar ka dhacay buuraleyda waqooyiga maali saraakiisha maali ayaa sheegay jimcihii shalay in cumar walad xamaama oo ka tirsan hogaamiyaasha carabta alqaacida ee waqooyiga afrika lagu dilay toddobaadkii lasoo dhaafay duqeyn cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada faransiiska wasaaradda difaac ee faransiiska ah ayaana xaqiijisay dhimashadaasi
halkaad wararkaasi kala socotaanina waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacmay qarax lala beegsaday ama qarax loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey oo maanta ku qarxay qeybta dambe ee hotel makaal mukarama ee magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli oo ka mid ahaa saraakiishii dowladda ee ku jiray gudaha hoteelka xilligii qaraxa ayaa v o eda uga waramay sida ay waxu dhaceen qaraxu ka dhacay meel ku dhegan hoteelka makal mukarama oo baabuurta lagu baakin garaysto ilaahay mahaddiis waxa oo hadda weyn oo dhibaato ah oo qaraxaasi ka dhashayna ma jiraan marka laga reebo dad meelaha ka agdhowdhow ah oo dhaawac aada iyo aada u sahlan uu soo gaaray haba yaraatee ma jiraan wax kale ama cid kale oo dhibaato ku noqotay bilayska runtii iyo waxyaha amniga waxa ay sheegeen in afartaas qof oo keliya oo dhaawacyo yaryar ay soo gaareen ay jiraan baaritaanadiina weliba ay socdaan la xiriira baabuurkaasi iyo sababta halkaasi uu joogay iyo ciddii doonaysayba inay dhibaato geysato runtii xilliga u dhacay qaraxaas waxa uu ahaa xilli aan dhihi karno dad soomaaliyeed oo maaragtay isugu yimid farxad iyo inay ka qayb galaan munaasabad loogu dabaaldhegayo sanad guuradii labaad ee mid ka mid a idaacadaha ka howlgala magaalada muqdisho ayay ku wada jireen oo ay ku sugnaayeen dad kaasi waxa uu ahaa ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka dowladda soomaaliya oo ka hadlayay qarax maanta ka dhacay hotel makaal mukarama ee magaalada muqdisho haddaba dadka ku jiray gudaha hotel makaal mukarama xilliga uu qaraxaasi dhacay waxaa ka mid ahayd fanaanada weyn ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hibe nuura waxaanay waraysi v o eda siisay ku sheegtay in qaraxa uu ahaa kii u horreeyey nolosheeda ee ay la kulanto khadka taleefonka ayaan kula xiriiray waxaana iga warantay qaraxan iyo wixii ay kala kulantay
hadda muddo saddex biloodaan joogay markaas sida lagaagaga sheekaynayo lagaagaga sheekaynayo caadi bay kula noqonayaan waxaan haddana dad boqol iyo konton qof baa gaara ayaa joogay qof naxsanba waan ka waayay qiyaasta xitaa yaqaanaan maya waa halkaa iyo halkaas markaan soo baxnayna sidii bay u dhacday argagixisaba iyaga ma hayso wax laysaga bartay bay noqotay laakiin adiga maxaad dareentay anigu markii ugu horreysa waa naxayo fikifik weyn baan maqlo marka tani bismillaahi raxmaan raxiim xannixin baaba lagu yiri markiiba intii oo dhan bay igu tiri wax caadi waxaan garanaynaa siteeshanka waxay yidhahdeen wax weyn maa waa wax yaroo ay uga jeedaan bay yidhahdeen inay dadka kaga nixiyaan anigiibaaba lay wadaya xannixin xannixin waan la naqaanaayo waxay doonayaan bay igu yidhaahdeen waxbaa dhacay bay doonayaan marka kolleyba sida dabeecadda u ah haddii uu meel qarax ka dhaco ama rasaasi ay yeerto dadka dareenkooda oo dhan wuu soo jeestaa marka maadaama meesha qaraxa uu ka dhacayn ay ahayd hoteelkii xafladdu ay ka dhacaysay meeshii gawaarida la dhiganayay ee baakinka ah maadaama ay ahayd goobtii qaraxa uu ka dhacay ma fiirisay ama ma gaartay ha markaan degnay baan fiiriyey gaari buu ahaa meesha la dhigay waan cidno saarayn sidaan arkayay waxay igu yidhahdeen waxaasi waa caadi hanixin marka gaarigii siduu u ekaaday gaarigii siduu noqday gaarigii qarxay gaarigii horta u burburay ku yaroo ku xigayna uu burburay marka zoonka uu qaraxaasi ka dhacay oo ama gawaarida ay yiileen wax dada oo dhaawaca ma ku aragta adiga oo ay wax ka soo gaareen may may may haba yaraatee meesha waxaan ku joognay ilaa boqol iyo konton qof marka qaraxa marka aad maqasheen iyo xilliga aad tagtay qiyaas ahaan imisaa udhexaysay toban daqiiqo waa garta waxaad iiga warantaa marka dadkii meesha joogay xafladda joogay ma jiraa inta badan marka uu qarax noocaasa uu dhaco waxaa dhaca waxyaaba la yidhaahdo firir ka soo baxaa xabadahaasi oo soo fanfaneena ama waxyaaba meelaha kasoo foqfoqa wax yarinama soo gaarin keliya qiiq baa noo soo galay waa garta marka xafladdii qaraxa dartii bay u joogsatay mise waqtigeedii baaba dhammaaday maya iyadoo dhammaad on iska sheekaysanayno ayaa iyadoo dhacay waa garta marka bal hadda maanta waxay ku tahay khibrad ah in aad meel qarax ka dhacaya aada joogtay maxaa dadka ku dhegaysanaya u sheegi lahayd meesaan joogay qarax ka dhacay laakiin dadka jooga oo dhan baa xarfaan aha oo qaraxyo hore joogay oo yaqaana xataa quwaday kala yaqaanaan markaan anigu naxay la maxaa dhacay la maxaa dhacay waxay gu yidhahdeen waa joognaa baa la yidhaha waa joognaa inkastoo sida aad sheegaysa lagu dhiiro geliyo waxbaha ka soo qaadin lagu yiri magaalada muqdishona waad joogtaa muddona waad joogtay cabsi ma ku gashay ah in magaalada aan la sii joogi karin mise waxay ku gelisay khibradaadii oo sii korortay oo ah inaad tanna usoo joogtay maya khibradaydii oo sii korodhay talabaadna dadkani waa dad islaama aniguna qof islaamaan ahay waxay markay sheekaynayaan qof walba ku oranayaa maalintaada maalin ay dhiman maysa waa xaqiiqna taas inteenna ay noo sheegtay qofka maalintiisunbu dhimanaya fanaanada weyn ee soomaaliyeed hibe maxamed hudoon hibe nuur ah oo iyadoo joogta magaalada muqdisho islamarkaana joogtay hoteelka makaal mukarama oo maanta uu ka dhacay qarax oo khadka teleefonka iigu warramaysay ay ahayd
laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan goordha waxaa inoo soo socda barnaamijkii martida mikrofoonka uu caawa marti ku yahay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir genaraal xasan maxamed xuseen muungaab oo ka hadlaya qorshihiisa ku aadan sida uu amniga magaalada muqdisho ku soo celin karo balse marka hore garoowe maamulka puntland ayaa maanta maxkamadda gobolka nugaal horkeenay afar eedaysano oo uu ku jiro nin mas-uula oo lagu eedeeyey inay xadeen raashin mucaawinaha oo ay keentay dowladda turkigu nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garoowe ka soo diray
mid ka mid a ragga maxkamadda lasoo hortaagay waxaa ka mid a cabdulaahi faarax bayle oo ah gudoomiyaha degmada xarfo ee gobolka mudug xeerali ku-xigeenka puntland maxamed xareed faarax ayaa v o a uga waramay kiiska arrintaas la xiriirta ee maxkamadda hortaalla maanta waxaanu maxkamadda darajada koowaad gobolka nugaal aanu horgeennay afar eedaysane afartaa eedaysane magacyadooda waxay kala yihiin ka koowaad waa cabdulaahi faarax bayle oo ahaa ahna weli gudoomiyaha degmada xarfo ka labaad waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq xirsi xasan ka saddexaad waxaa la yidhaahdaa cabdimaalig maxamed nuur kan afraad waxaa la yidhaahdaa daahir cabdi xasan dhammaantoodna waxay ku eedaysan yihiin haddadan aanu maxkamadda darajada koowaad ku horgeenay lunsasho hanti mucaawino ah oo loo waday shacabka ku nool xarfo raashin ah oo ay dhunsadeen waxayna dhunsadeen laba boqol iyo lix iyo toban kiish oo boqol iyo shan bur tahay boqol iyo tobanna ay tahay sokor
gudoomiyaha degmada xarfo ee gobolka mudug cabdulaahi faarax bayle ayaa dhankiisa iska fogeeyey eeda loo haysto waxaan ka ahayd kiiskaa dhibane waxaa laygu bedelay eedaysane kiiska la ii haysto waxaan ka ahayd beri cirka iyo dhulku intay isu jiraan haddii laygu yeesho maxkamadda dadweynaha cidda aan mas-uuliyadda u haysto waxaan ka codsanayaa ciqaab lixdex jeer jibaaran in laygu dhifto haddaana lug ku yeelan aan kiiskaa dhibanaha aan ka ahay eedaysana laga dhigay waxaan maxkamadda sharafta laka doonayaa badelkeeda cabdirasaaq xirsi xasan oo sheegay in gudoomiyaha degmada xarfo uu wakiishay raashiinka inuu soo qaado ayaa sheegay in gudoomiyaha uu ku amray in raashiinka uu iibiyo gudoomiyaha degmada i wakiishay anoo boosaaso joogo oo nin shacaboo xamaasho ah xiriir buu ila sameeyey xiriirkuu ila sameeyey wuxuu igaga qalqaalinayay inaan shaqadaa u qabto wuxuu igu booriyey inuu dukumiiti degmadu leedahay oo commuunitigu ku dhan yahay ii soo dirayo maalin kadibna dukumiitigii oo socdoo gaari sidaa ii yimid hay-addii baan kaga raadiyey amarkiisuu ahaa amarkiisaan hay-addii kaga soo qaaday markii uu igu soo wareegay oo hantidii aan soo wareejiyey taleefon baan ka wada xiriirnay amar buu wuxuu igu siiyey laba boqol iyo lix iyo toban kiish inaan iibiyo
arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha puntland dr cabdiweli gaas uu siddeed iyo tobankii febraayo sheegay xilli mucaawinada puntland lagu wareejinayay in ciddii musuq maasuqda la horgeyn doono sharciga waana tallaabo markii ugu horreysay la qaaday intii ay puntland jirtay nuux muuse birjeeb v o a garowe
welina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna waa barnaamijkii caweyd martida mikrofoonka barnaamijkeena martida mikrofoonka caawa waxaa marti ku ah gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir genaraal xasan maxamed xuseen muungaab haddaba waxaa gudoomiyaha soo waraystay wariyaha v o eda magaalada muqdisho axmed xasan colaad
waxaa noo suurtagashay maanta inaan waraysi la yeelano gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee dhowaan loo magacaabay xilkaasi jenaraal xasan maxamed xuseen oo loo yaqaan xasan mungaab maxaa maamulkaada cusub uga qorshaysan xagga amniga inaad wax ka qabataan maamulka cusub ee aan hogaami doono ahmiyadda ugu ballaaran waxaan sii doonaa arrimaha ammaanka caasimada dabcan caasimada soomaaliya waad ogtahay maraaxiil kala duwan ayay soo martay waqti waxaa jirtay magaaladan dagaal toos ah oo foolkafool ah oo ka socday dadka ay ka barakacayaan waqti waxaa jirtay magaalada ay kala qaybsaneed waqti waxaa jirtay maxaan ku dhihi lahay magaaladani la dhihi karaba inteeda badan waxay ku jirtay gacanta kooxaha nabadiidka ah ee shabaabka loo yaqaano maanta magaalada muqdisho waxay ku sugan tahay marxalad waxaasoo dhan ka duwan magaalada muqdisho guud ahaan boqolkiiba boqol waxay ku jirtaa kontaroolka dowladda dhexe ee soomaaliya waa magaalo ay dowladda ka taliso ma jirto jabhad gooni meel ka mida magaalada ka taliso ammaanka magaalada guud ahaan waa iska fiican yaha dhihi karaa sababtu waxay tahay magaalada muqdisho hadda lix saa habeenimo ilaa toban saa habeenimo laysku socdaa ma garanaysaa magaalada muqdisho markaan hadda xaafadaha yani qaar inta badan iyo suuqda waxaad arkaysaa ilaa saddex saac habeenimo way furan yihiin magaalada muqdisho xilligan ciidan dadka dhacaya oo bililaqeysaya oo dariiqa u taagan ma jiro marka waxaan u malaynaa amni darrada laftarkeeda in badan oo kamid a afkaa naga qabtay magaaladu sida ay ahayd wax badan ayay ka fiican tahay xagga ammaanka saxiix dhibaatooyinka hadda ka jira magaalada waxay ku kooban yihiin kooxaha dhagarqabayaasha ah ee nabaddiidka ah ee al-shabaabka loo yaqaano ayaa marmarka qaar waxay ka sameeyaan falal yacnii argagixiso oo kharbudaad ah oo amni darro ah ayagoo mararka qaarkood goobo muhiima isku qarxiyo falalka argaxisadana magaalooyin fara badan oo dunida oo dowlada adag ay ka jiraan ayay sameeyaan waxaa laga yaabaa magaalooyinka qaar xataa inay naga badan yihiin yani inta magaalooyinkaas ka dhacdo ay ka badanta muqdisho ka dhacdo markaan ammaan darrida ka jirta waxay ku kooban tahay falalkaas kooxaha argagixisada ah qorshooyinka noogu degsanna waa cad yihiin qorshada ugu horreysa waxay tahay inaan horta bulshada xamar ku dhaqan ee soomaaliyeed xamar waxaa ku dhaqan ummad bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan oo dhan bulshadaas in aan isku xirno darisayn u samayno kasbanno dareensiino in maamulkan iyo ciidamada nabadgelyada gobolka booliis iyo nabadsugidba ay yihiin kuwa ayaga adeegayaal u ah ee la tashanno aan gaarno ilaa kalsoonidooda boqolkiiba boqol aan helno arrintaasna waxay horseedi doontaa in kooxahan dhagarqabayaasha ah ee markaan bulshada ku dhex gamanayo ayna gabaad ka helin bulshada dhexdeeda talaabta ugu horeysa marka waxay noqonaysa horta kow ammaanka waxaan ku qabanayno in aan helno bulsho ku kalsoon maamulka iyo ciidamada nabadgelyada oo yacni la shaqayso oo ammaanka sugid sugidda ammaanka qeybtooda ka qaato bulsho iyo ciidamo iyo maamul wada socdo wada tashto cadowgana si macnaha ku dhihi lahay ee siman ula diriro shabaabkaa isqarihaya markaan shabaab ani waxaan u baxshay hadda xilligan waa sida boodada iyo dhalqaho kale boodada iyo dhalqaha xafadaha guryaha iyo siriraha hoostooda iyo yani kuleytiyadii ku jiraan shabaab bulshadiiyo ku dhex jiraa boodo iyo injirna waxaa arki karo qofka ay cunaysa kaliya arki karo qofka kusoo horfadhi ma arki karti marka guriga uu ku dhex dhuumaaleysanayo oo qolka ka deganya saqdhaxa uu imaanayo waxaa arki kara gabadha gurigaas ku nool wiilka gurigaas ku nool aabbaha gurigaas ku nool hooyada gurigaas ku nool marka waxaan rabnaa kalsoonida dadkaas inaan helno ay sirdoonka la shaqeeyaan iyo ciidamada nabadgelyada booliiska hadda maadaama gudoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada awoodda kaleo dheeriga lugsi waxaa ka mid ah in ciidamadii gobolka khaasatan booliiskii iyo nabadsugiddii in si toosa lagu hoos keenay meelaha qaar xaafadahan waxaan aragnaa in howlgallo ay socdaan intaasoo dada la qabanayo la keenayo baaris la samaynayo dhibaato la samaynayo qaabkee la rabo hawshaas inaad u wajahdaan waa mahadsan tahay horta booliiska gobolka iyo nabadsugidda gobolka banaadir ayaaba lagu magacaaba mar haddii booliiska gobolka iyo nabadsugidda gobolka banaadir la yidhaahdo waxaa waajib ah oo sharci ah inay hoos yimaadaan guddoomiyaha gobolka aniga maka hadlaya national boolice booliiska qaranka taliska guud maka hadlaya nabadsugidda guud waxaan ka hadlayaa booliiska gobolka banaadir nabasugida gobolka banaadir magacoodaaba ah waaba ciidamada oo gobolka banaadir lahaa gobolka maamulkiisa iyo bulshada degana waxay xaq u leeyihiin ammaankooda inaan cidna wakiil ugu noqon ayaga ay sugtaan marka sharciga ayaana qabo waana sharci caalami ah soomaalida sharcigan wuu qabaa marka wax hadda lay siinaya horta maahana waa wax sharciyay ahayd waxay u baahantahay in la dhaqangeliyo arrintaas waxaa rabaa in marka halkaan kaaga caddeeyo weli dhaqangelintii waa sugu haynaa ma garanaysaa weli in la dhaqan geliyo wasaaradaha ku shaqada leh iyo madaxda dalka ayaan ka sugahaynaa malafkaas inuu dhaqan galo oo si toosa booliiska gobolka nabadsugidda gobolka siduu sharciga ahayba gudoomiyaha gobolka loo hoos keeno mafamgarta oo guddiga amniga gobolka banaadir ay xubna ka noqdaan taliyahan booliiska gobolka iyo taliyaha nabadsugidda gobolka gudoomiyaha gobolkana uu shir gudoomiyo oo annaga berig mataqaanaa xaalad kastee amni ee magaalada ka dhacda uu ka jawaabo guddiga gobolka banaadir guddiga amniga gobolka banaadir oo gudoominayo gudoomiyaha gobolka marka arintaas horta waxaan rabaa marka inaan kuu caddeeyo ee sharci hore u jiray ahayd yacni aniga waxaan doonayaa inaan fadhiisto yacni qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir xafiis inaan kuleen u baahna oon halkaas aan guddiga amniga gobolka banaadir aan ku shir gudoomiyo halkaas aan ka bixiyo awaamirta dhayliga ah mar haddaana gudoomiye gobolki ayaguna ay yihiin booliiska gobolki nabadsugidda gobolki sharci bay ahayd waxaan sugowhaynaan u fadhinaa in la dhaqangeliyo oo arrintaas saas dhacdo markaan taas horta waa qodob waa weli weli waa arrin oo under process ah waana dhaqangelina sharci hadda la hindisayo oo baarlamaan la marinayo ma ahan markii aad la soo gudbo howlgallada aniga markii arrintaas ay dhammaato waxaan doonayaa inaan booliiska gobolka iyo nabadsugidda gobolka banaadir ay sameeyaan howlgallo joogto ah oo xaafad kasta laga sameeyo howlgalladaasna waxaa lagu beegsanayaa kooxaha dhagarqabayaasha ah ee shabaabka ah ee magaaladan muqdisho u diiday inay ummadan nabad ku noolaatay nabad ku shaqaysato howlgalladaas laakiin in badanna waan cadeeyay haddana waan ku celinaha aniga howlgalladaan aaminsanahay een doonaya inaan hormuud ka noqdo waxay yihiin howlgallo taargad leh iyo halbeeg hadda rag cusuba meesha la keena adiga hormuud aad u tahay khibrad ahaan ma mid cusub ayaad hadda la soo baxaysaan oo rabtaan gobolka inaad ku eegtaan mise maamulkii hore wadadii ou jaxay ayaa kusii soconaysaa wallaahi maamulkii hore waxaa jira wax la yidhaahdo maamulkii hore wixii wanaagsanaa ee khibrad ah waa laga dhaxlayaa markaan yani wixii wanaaga ahaay oo khulaasata khibratihim wixii wanaag ka ahay oon isleenaha marxaladan way ku habooyihiinna waan ka dhaxli doonaa wixii aan isleenaha way ka gaabiyeenna annaga ayaa barnaamij cusub oon islaana kii hore wuu ka fiican yahayna la imaan doono magaalada muqdisho waxaa la yidhaahdaa ama gobolkan banaadir lix iyo toban degmo ayuu ka kooban yahay degmooyinka qaar maamulada waxaad moodaaba in dhaxal ahaan meesha inay maaragtay inay u helaan camal oo muddaba ay fadhiyeen ma laga yaabaa degmooyinka laftigooda inuu saameeyo isbedelada
su-aal fiican waaye horta xil waa meerta soomaaliya hore u tiri anuu ma u malaynayo xil nin loo magacaabo weligii iska jooga inuu jiro aniga hadda darad lay magacaabahay yani waqti xilka layga qaadaya la gaaraya wuu dhawaa karaa wuuna dheeraan karaa allahu aclam waa lay magacaabi waa layga qaadin karaa cid kastoo marka xil hayso cid xilkeeda dhaxashay cabiratay siduu madaxweynaha hadda koorba u yahay yani finti barfinti maahan cid hadda finti barfinti u yahay ma jirto laakiin qorshaheena anaga hadda ku aadan lix iyo tobanka degmo wuxuu yahay rag baa jooga hadda ka shaqayn u hayo raggaasna dabcan maamulkii gobolka banaadir ayay qaybta degmooyinka mas-uuliyiinta joogto waaye annaga marka hore inaan ayaga shaqogelin horta talaabta ugu horeyso waa la shaqogelayaa oo haddaba shan maalmood waa wada shaqayu haynaa qorsho aan isleenahay magaaladan wixii ka haleysnayna waa lagu sixi karaana waan wadanaa maamulkeena sare ayagana taladooda waa ka tixgelinaa waa laysla dhaqaaqayaa doonta haddii ay dhaqaaqdo ciddii markaas howshaas ayadeera ka qaadan kartay xilkay joogto inay sii joogto ku habboonna way sii jooge ciddii markaas ay soo baxdo inay meeshaan howshaan ayna ka soo bixi karin ay culays ku taamba kabasitigeedaba ay lahayn asal ahaanba fays cusubo berig mataqaana howsha dhaqaaqi karaa la keenayaa waana xil sidii sidii yani nuuciisa uu yahayo min madaxweyne ilaa beytooni qof meel iska joogaysa ma jirto laakiin degmooyinka qaar waxaa la yidhaahdaa xagga ammaanka oo kale markii laga hadlaayo dowladuba xataa waxaa jirta meelo aysan tegi karin oo degmooyinka daafaha ku yaala oo kale sidii hiliwaa yaaqshid galbeedkeeda dayniile dharkeelle qeybahaasoo dhanba meelaha waxaa layidhaha degmooyinka ugu xun ay ka mid yihiin waa mahadsan tahay laakiin iskuma xirno aan kala qaadno degmooyinkaas dowladda inay tigi karin aad leedahay gudoomiye degme kama hortaagno inay tagto yacnii dowladdii waa ku waafaqsanahay in xayndaamka madaxtooye eriyadeere loo wada badan yahay hadda dowladda hadday dhankaas si fiican uga howlgelayso hurwaay iyo dayniile oo mas-uuliyiinta dowladda ay degayso oo xafiisyada dowlad laga furaayo oo maxaan ku dhilahay howshaas yani amniga waxweynba ka tari lahayd laakiin guddoomiye degmo hadda isaga meeshiisa aan asaga shakhsiyan laga tigi karin lixii tumeyn degmo kama jiro waa duruufo kaloo amni haddii ilaahay kureeyahay waxaa muhiim laakiin waxaa la yidhaahdaa meelaha laga soo abaabulo weerarada ayay u badan taha la yidhaha inta badan oo oo aadka looga cabsi qabo Ah, sababta maxaa keena he waxaan u baahannahay booliiskii saldhig booliis oo ciidan tayaysan oo tiro iyo tayo ku filanba leh inaan saldhigga booliiska la geeyo nabad sugidda degmadan in goobtaas la geeyo gudoomiyihii degmada iyo nab- saldhigga iyo nabad sugidda wada shaqayhaya haddii la helo khalaasna dowladda waaba joogtaaba maamulkii degmada heer degmaa joogo saldhigii booliiska degmadaa joogo kii nabad sugiddaa joogo shabaabkii bulshada marka degmadaasaa marka laakiin waxaa loo baahan yahay maamulkaas degmada iyo booliiskaas iyo nabad sugiddaas degmada joogaan inay bulshadaas kasbadaan yacni mashaakilka magaaladan ka jiro saxiix wuxuu yahay ee hadda masalan aniga meeshaan hadda halka- waxaad uga wareysanaysaa halkan ee, jidkan maxaan ku dhihi lahay ee, Wadnaha.
wadnahoo kale Ugu wareysanaya.
yacni wixii ka inteeyo waxaa laga yaabaa haddii ilaahay kuu roon yahaye inaanan dhaqdhaqaaqi duulinimo aysa ka muuqa inaysan birig mataqaan sida loogu talagalay jo- joogitaanka laakiin masalan dhaafada degmooyinka aad sheegaysidoona shabaabka inuu wax kusoo abaabulo jaalis maxay tahay yacnii s- dhaqdhaqaaqii dowladda inuu ku yar yahay annaga marka hadda qorsheeg waxaa ka mid ah in horta madaxtooyada lagu aruursan laga soo baxo oo shacbiga dowladda u ooman ee dayniile iyo hurwaay iyo dharkiinle iyo degan inaan dhex galno dhexda ka degno anigaa bilaabayo maalmaha soo socdo anigaa degayo degmada hurwaa ma garanaysaa aniga maayarka magaalada soomaahi anigaa degayo waxaan doonayaa markaaneete wax yacni in yacni wasiiradiina ay soo degaan gudaha ee xildhibaanada ay soo degaan gudaha ma garanaysaa in maxaan ku dhihi lahay guddoomiye degmo kasta oo degmadiisa dhex degan yahay taliyaha saldhig booliisna meesha uu taliya ka yahay uu dhex degan yahay ka nabadsuguddana uu dhex degan yahay bulshadii iyo marka maxaa isdhex gelaayo iyo dowladda iyo dowladda isdhexgelayo shabaab marka waxaaba laga yaaba xabad inayba nooga baahno cagta aan ku bixinaba laakiin haddaan inta kasoo wada dhex baxno degmada maanta laga soo shaqaysto habeenkana loo soo hido hoteelada ee wasiiradina ay nin walba hotel iyo uh, daafaha madaxtooyada uu isku wareejiyo anigana birig ma taqaanaa warriigle madaxtooyada hoosteena hadda deganaa jira waad ogta laftiidu hadda meeshaas isku- waxaan ku dhihi lahay iyo kaarana waan deganahay laakiin labadaas guryaan kala tegay hadda aniguna aan ku ekaysto eriyadaas ee marka shabaabku wuxuu helayaa goobo oo u bannaan oo iska soo abaabulo oo haddii la wixiisa kuwa farsamaysto bulshadina jeeq ma u dhihi karto kuma sheegi karta maxay qof ay u sheegta maba lehba Uma degana.
asagaa meesha ka kaaba hadama habeenka dhan hadduu asaga meesha kaaba ka noqdo annagana aan meeshaan isku soo xirayna jidka maka almukarama ee ku rondayno yani waxay noqonaysaa markaan shabaabka waxay heleen masaaxa ay ku dhaqdhaqaaqi karaan bulshadina wax kuuma soo sheegi karto yani cid la joogto waxay aaminsantahay haddii aad maanta wax ku sheegto caawa shabaaba imaanaya cidina ma joogto muqdisho waxaa la yidhaha inta badan barbalaanka kale oo hadda ka jira waa arrimaha dhulka oo kale oo aad maaragtay laisugu jahawararsan yahay oo arkaysa markaa tagtay eh, maxkamadaha hay-adaha cadaaladda dhibaatooyinka inta badan dhulkaa laga hadlaya maxaa kaaga qorshaysan ayadaas oo dhulka saxiix mashaakilaada ka jiro Ee, dacwooyinka hadda ugu badan ee maxaakiimta horyaalaan waxaad arkaysaa inay yihiin dhulka Ee, qaar waxaad arkaysaa maalin kasta cabiraa lagu jiraaho dhul shan waxaad arkaysaa ee, shan iyo labaatan jeer meel la cabire oo la leeyahay xilliga carta waa la cabiraa lagu leeyahay xilliga siyaad bara waa la cabire xilliga maxaan ku dhihi lahay hadeertaan ee, cabdulaahi yuusuf ilaah u naxariisto waa la cabire xilligii sheekh shariif waa la cabire hadda waa la cabirow hayaa dhulka qorshayga horta horta kow horta waan joojiyey wax dhul la cabiri karo maalinkan xilka qabta ka badan ma jiro ka damba ma jiro dhul dhan waan joojiyey waan kansala wey iska tallaabaan saare serial nambarkii aan raadiyey waan xiray dhul waan xiray waxaan rabaa tallaabta u wareyso inaan saxno maamulka waaxda dhulka ee dowladda hoose ma garanaysaa horta inaan saxno oon keenno kuwa joogana aan fiirino hadday yihiin rag professionaalah oo ku soo takhasusay hawsha geometirnimada iyo howlaha dhulka ku soo takhasusay jineero caynkaasa ee yihiin fahla wasaxna haddii kale khubaro yacni horta dhulka ah inaan helno kow labo inaan dhiso guddigii dacwooyinka gobolka banaadir oo beriga mataqaana hoshiir gudoomin doona ku-xiga arrimaha bulshaha guddigii dacwooyinka dhulka ee gobolka banaadirna inaan dhiso markii aan qorshano aan keenno oo bir mataqaanaa ee aan helno annagoo khubaro la tashan doona dabcan oo yacni magaaladan new city baleen horta in loo helo markaan qorshihiina aan samaysano guddiga dacwooyinkana aan dhiso aanna helno waaxda dhulka rag professionaal ah aan u helno markaas kadib aan dhulka dib u furayna markaas
waryaheena axmed xasan colaad ayuu ahaa iyo barnaamijka martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aad wada sugayseen ee xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin hosey muhika waa madaxweynaha ugu faqiirsan dunida oo dhan waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka cabdi baadil ibraahim iyo sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo caawa maraysa meel aad iyo aad u xasaasiya dhegaystayaal dalka urugway wuxuu ku yaalaa latiin amerika amaba koonfurta qaaradda amerika waa waddan sabool lagu tiriyo laakiin sanadba sanadka ka dambeeya uu dhaqaalihiisu kordho dalkaasi wuxuu leeyahay beero iyo xoolo isugu jira lo iyo adhi oo uu caan ku yahay dhoofinta waxyaabaha xoolahaasi laga helo sida caanaha jiiska iyo batarka waxaa kale oo uu dalkaasi dhoofiyaa suufka laga helo dhogorta xoolaha oo loo iibgeeyo maraykanka u k iyo meel kale oo dunida ka mida sidaasi oo ay tahay madaxweynaha dalkaasi ayaa lagu tilmaamaa madaxweynaha dunida ugu faqiirsan lacagta uu bishii mushahar u qaataana waxaa ka badan ta ay helaan qaar badan oo haatan barnaamijka dhegaysanaya labiska iyo kabaha uu xidhan yahayna warkooda dhaaf bal wuxuu sidaasi ku doorbiday waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya maxamuud ibraahim cali oo haatan stuudiyaha ila jooga maxamuud sahray madaxweynaha waddanka uruguay oo magaciisu la yidhahdo hosey muhika waa madaxweynaha ugu faqiirsan adduunka dunida oo dhan dunida oo dhan marka aad maqasho madaxweyne waxaa niyaddaada ku sawirmaayo gawaari fara badan askar fara badan lacag fara badan labis fara badan siyaasad fara badan iyo nin dadka iska weynaysiya ama iska ilaaliyo oo laga baqo ninkan intaba wuu ka soo horjeedaa hosey muhiko waa toddobaatan iyo toddoba jir noloshiisana lixdamaydii iyo toddobaatamaydii waxa uu ahaa dagaalyahan ka soo horjeeda dowladda yurugway markaas ka jirtay oo wuxuu ahaa nin hubaysano oo mucaaradka ku jiray afar iyo toban sanana xabsiga ayuu galay oo wuxuu dhahay noloshayda xabsiga ayaan dib uga fikiray marka ninkan labada kun iyo sagaalkii ayaa la doortay oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka uruguay wuxuu go'aansaday in beertiisa uu ka soo dhex bixin oo uu ku noolaado guriga xaaskiisa ay leedahay oo beertiisa ku dhex yaalo ninkaas isaga ah ma lahan bodygaard ama dad ilaaliyo ama sida lagu yaqaano madaxweynayaasha gawaari fara badan ama staff fara badan ama ilaalo fara badan ma daba ordayaan laba nin oo booliis ah oo beerta afkeeda geeska kala taagan baa jooga marka haddii qof ka mid a dadweynuhu uu beertiisa booqdo si sahlan buu kula kulmi karaa madaxweynaha si sahlan ayuu kula kulmi karaa oo ninka markaa aragta labiskiisa dhar iska caadi ayuu xiran yahay kaba dacasu ayuu shir jaraa'id ku qabanayaa macnaha wuxuu leeyahay qofka ugu faqiirsan uruguay waxaan jeclahay inuu aniga iska kay dhex arko oo aanan noqon qof dadka ay arki la'yihiin ama dadka ka sarreeyo taasna waxaa ka sii daran mishaarkiisa oo uu qaato ha lii soo reebo toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shan doolar bishiiba waa inta ku filan uuna garo inta ku filan iyo lacagtaasoo ah lacagta ay qaataan dadka saboolka ama dadka dhaqaalahoodu dhexdhexda yahay mishaarka caadiga ay u qaataan aan madaxweynayaasha ahayn ama aan wasiirada ahayn marka wuxuu dhahay dadkaas ha liila simo inta kale soo raacda mishaarkayga sadaqaha loo bixiyo hala siiyo dadka masaakiinta ah waa tahay wasiiradiisa ka waran wasiiradiisa ka sokow madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa saddex jibaar ka taajirsan madaxweynaha iskaba dhaaf wasiirada madaxweyne ku-xigeenkiisa ka taajirsan wasiiradiisa ka taajirsan gaariga uu watana waa gaari kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii la sameeyey oo gaariga soomaalida u yaqaanaan fatuur kuusey ayuu iska wataa
maxamuudow inta badan dumarku way adduunyo jecel yihiin baa la yidhaahdaa dhaldhalaalka iyo dahabka iyo xariirta iyo guryo qurux badan iyo baabuur qurux badanna dumarka badankoodu way wada jecel yihiin haweenaydiisu sidee uga ogolaataa markaa inay noloshaasi hooseysa kula noolaato ma heshiis bay ku yihiin mise iyadana talo wuu cadaadinaya wuxuu leeyahay naadira caaga shiidkaa soo xidho war xosey muhiko xaaskiisa way ku qanacsan tahay laakiin wuxuu dhahay marar fara badan su-aale i weydiisaa waxay dhahdaa war idaacadihii iyo adduunkii waxaa lagu yaqaanaa inaad tahay madaxweynaha ugu faqiirsan markaas wuxuu dhahay aniga faqiir ma ihi aniga halahan aa haystaa igu filan waa tahay markaa madaxweynaha uruguay haatan ee sanadkan dhammaadkiisa waxaa ku eg muddada xilkiisa da'diisuna toddobiiyo iyo toddobaatan ayay maraysaa maxamuud oo sida adiguba sheegtay maxaa u qorsho ah waxa u qorshe ah hosey muhika shaqadii ayuu ka fadhiisanayaa waayo sharciga ama dastuurka u yaala waddanka uruguay uma ogolaanayo inuu ku soo noqdo dowladnimada walow dadkiisa ay jecel yihiin nin saas u yaboohayo lacagtiisa ama noloshiisa ay saas u wacan tahay marka waxaa taasi ka sii daran sahray waxaa lagu leeyahay markuu howlgab noqdo oo shaqada uu ka fadhiisto hosey muhika oo madaxweyne ka ahaa uruguay wuxuu u qalmayaa in la siiyo lacagta lagu kaalmeeyo dadka masaakiinta ah markay shaqagab noqdaan lacagi meel uma taallo waxa uu leeyahay oo maal ah fara badanna ma lahan wuxuuna ahaa madaxweyne xasuusnow laakiin waxaa lagu leeyahay siyaasiyiinta kale ee adduunyada hogaamiyey madaxweynayaasha kale iyo asaga maba isla jaan qaadaan waayo waxayban isku fahansaneen mabaadi'da ah sidee saboolnimada loola dagaalami karaa asaga wuxuu leeyahay waxaa loola dagaalami karaa saboolnimada iyo nolosha xun inaad adiga madaxweyne ahaan iska bilaawdid oo aad noolaatid nolosha dadka caadiga
ah hose muheka iyo sanadkan dhammaadkiisa bal weynu u jooga haddii nafta ilaahay inoo daa'iyo bal xafladiisa uu xilkaasi kaga wareegayo haatana waa sheekadii adeegto iyo maryan oo intiinii toddobaadkii hore dhegaysatay aad maqlayseen in la kufsaday oo ninkii weynaa ee guriga ay ka shaqaysa lahaa uu galka seefta ugala baxay bal aan idiin kala baxo xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
maryan waxay wiiqwiiqlaysaba wax habartii dhufaysku ay ku jirto dhagaha baryaheeda ku cufataba wax dembiilihii dagaal ku jiraba mar dambay saacada ka soo wareegeen markii dagaalku bilowday baa qolkii halaagu ka dhex socday waxaa fu ka soo yidhi maryan oon suxud lagu ogeyn guntiinaday horay u sidatayna garaarka luqunta ugu xidhan maahee intii kale daba xaabayso habartii oon wax ka daahani jirin sidii qof warmoog ahna iska dhigaysa baaba la soo kacday maryan bay eegtay oy tiri haye maryan maxaa dhacay maryan ma xanuun baa ku haya kaniini madax ma u baahan tahay maryan may hadline intay ilnac ku eegtay habartii bayan waxba iska bedelin habartii baa sara kacday oo iyadoo isyeelyeelaysa iskana dhigaysa qof maryan u dareynaysa bay isha la raacday meeshii maryan soo martay iyo dharkay qabtay waxay aragtay meelo badanoo dhiig ku tifqay iyo gaballo dhiigahoo marada maryan qabtaa ku yaalyaal markaasay habartii sii hubisay dembiga iyo fadeexadda dhacdayee reerku mas-uulka ka ahaa habartii baa iyana ku sigatay inay oydo wax dambay tiraahdo iyo si ay waxyeeshay garan weysay maryan sideedii bay ahaatay waxay salka ku haysay salligay awal ku seexan jirtay dacalkiisa derbigana dhabarkay ku haysay labada gacmoodna labada low bay isu barkanaayeen intii qof niyad jabo naxo oo nolol ka quustay maryan ku sifaysnayd habartii baa hurdi weysay joogina weysay maryan ma moogeyn aad bayna u ogsoonayd in habartu ninka ku eegaysay maxaa yeelay way tiqiin inay aad u hurdo yarayd una hurdo fududayd qayladii maryan qaylinaysay iska daayo waxay ku kacdaa qof hurdoo isrogay sharqantuu yeesho maryan iyadoo sideedii ah baa waagii dusheeda ka baryey waxba quraac may samayne sideediibay u fadhisay waa qof dhaawacahoo dhaqdhaqaaqaba dhibsanaysa habartii oo iyana ka sidii in yaray hadba indhaha isgelinaysay maahee inta badan fakaraysay baa mar alla markii waagu baryey lana kaagi cimaagay waxay u tagtay wiilkeedii qolkiisiibay inta gashay oo soo rixday tiri war inkaar qabe maxaad noo bi'isay alla ileh waan malaynayay inaadan maskax lahayn hadda degdeg waa inaad dembigaad xalay gashay wax uga qabataa oo miskiintan aad bi'isee ku ciyaartay dhan un uga baxdaa inta goorigoor tahay guursanba lahaydaa eryi lahaydaa iyo si kale u sasadi lahaydaaba ka kac meeshoo si un yeel habartii oo yaaba baa tiri isagii baa qoslay oo yidhi hooyo horta waan ka xumahay teeda kale kollay wixii dhace oo waad u jeedaa anigu horta inaan qofta guursado waxba kama qabeen jirtoo dhibaatooyin aanan marnaba gudbi karaynin baa meesha yaal waad ogsoon tahay nagaan shar yarayn baan qabaa teeda kale nin maanta laba naag isku qaadi karaya maahiyo adba waad la socotaa hooyo go-aankaygu waa inaan yafta baasabaaseeyaa ilkaha ka jajaban baan u samaynayaa dhar baan u gadayaa lacag baan faraqa uga buuxinayaa waan u sheekaynayaa dabadeedna waxbaan u qorshaynayaa isagii baa yidhi aday ku jirtaa nacasow sidaad yeeli lahayd habartii oo siday igu timidba xanaaq ciil iyo naxdin daacaysay baa hadalla'aan meeshii u dhaaftay
waa tahay xasanow maryan ayay tala u taallaa bal waxa ay yeesho waa inooyo toddobaadka dambe haatanna waxaynu soo gaadhnay qaybtii labaad uguna dambaysay waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka caanka cabdi baadil ibraahim qaybta caawa waxaynu ku bilaabaynaa bal sidii uu cabdi baadil fanka ku soo bilaabay iyo ilaa iyo haatan heerkan sidii uu ku soo gaadhay waxaa adigu siddeetankii aniga iyo zahradowo iyo binti cumar gacal iyo muxuu ahaa shimaali iyo baastow iyo waa la badnaa rag badan cadar axmed kaahina ka mid ahayd siddeetankii baa kusoo mataqaanaa biirteen siddeetankii baan kusoo biiray dhowr baanu ahayn adigu ilaa iyo waxaan u malaynaya saan u malaynaya markaan qiyaaso adiga ilaa kontomeeyo laakiin shan unba shan ilaa lix ayaa caan ka noqotay asaar gelaan kusoo caan baxnay marka hisaar geli intii kaalintii koowaad gashay ayaa waa beri ahaan loo qoray cadar iyo aniga iyo muxuu ahaa shimaali iyo baastow iyo binti cumar gacal iyo zahradowe iyo xabiibu toxow iyo marka anigu heestii ugu horeysay amran bay ahayd aadligaynu joogno afartiisa geyso waxaan ahaa ciyaal gobol baan ahay oo beledweyne anigu reer beledweyne baan ahay beledweynan ku noolaa marka een, waxaan arkay hirgelinta heesaha dad badan oo mataqaanaa ka qaybgalayaan arkay Sax.
idaacadda bandhiga radioga laga sheegi jiray baan galay heestanaan la soo baxay marka bas baaban soo raacay bas dagaal baan usoo baxay dagaal inaan tartan ka soo qayb galo ayaad bas uga xamar soo baan raacday imid.
beledweyne
beledweynaan ka imid haye marka gruubadayda iyo asxaabteedana waxay dhaheen haye idaacadan kaa sugaynaa hadda waa kaa dhegaysanayna Haye.
waagaas marka waxaa loo life baa loo sheegi jiray sax habeenkii uu adigu ga- waxaa subaxaan soo baxay habeenkii baan imid xamar een, imtixaan yara markaa waagii laga qayb geli intaadan gelin tartanka Mhm.
ayaad imtixaan yar galaysaa oo ku saabsan heestiin oo qadaami aad ku dhufanaysaa inuu codkaaga fiican yahay in kale Mhm.
hadduuna fiicnaan tartanka kama qayb gelaysa waa tahay marka waxaana loo tumay oo qaraami ahaan aniga iyo zahradawi iyo eh, gurubyo axmed shaar uu ka mid yahay iyo kabanka xasan gareed niileena noo tumayey meeshana daliisaa fadhiday daanduray laftigiisa uu joogay waa ibraahim xasan daanduray ah uu joogay xitaa inaan kow galay isagaa sheegay kaalintii koowaad inaan galay isagaa sheegay yaa salaam marka marka een, dhaliis iyo meesha fadhiyeen guddi ahaan marka waxaana loo tumay culayska isa danciir ciiro cagubu qaadan waa eecida dhulkee calooshani caafimaad qabine marka koraa la siyaadaya calooshani marka intaa marayo bes bes jooja la yidhi baxaa la yidhi marka kadib baa waxaa la yidhi beri mow muusiga lagu broveynaya muusiga la ii broveeyey heestii aan liigaynu joogniyo iyo haddana aan mataqaanaa aan muusigistii xafidiyey bes wiidda ku xigana tartankan galay adligaynu joogno afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maannaw uurahooya may gelin ifkana kuma naag weli lama ammaanin ayaanay allay lahee jacaylkaaga i abbaaray halistaa agtaydiyo reer ku agjoogaa oogadu ku faafuho igidlay amige amranay ma ogtahay aragaaga oo qura kumaan iibsadin
marka heestan yaa kuu dhiibay erayadeyda erayada waxay dhiibay maxamed maxamed firti baa la yidhahdaa hadda waa nool yahay switzerland anoo xabad ka dhigaan caafiisiyo meesha ku arko ugu soo yaaceenoo hareeraha iga mareenoo markaasay dhaheen aabba waa nool yahay warweynu joogo ayaab ii sheegay hadda waxaa laga joogaa laba wiil ka hor aa la ii sheegay waa taha inuu nool yahay marka isaga heestan kuu dhiibay sidaabaad marka aadna tartankii kaga qayb gashay ee heesaha hirgala kaga qayb galay markii dambena markaan badweyne ku noqday dhallinyarada iyo bulshada u tagay ayagoo isugayo marka saddex kun aqaaiin soomaali kaalinta kuwaad dhigi kala lacagaa la siin jiray saddex kun ayaa la siiyey marka dhallinyaradii baan anna sharaabkii waxaa u qaaday oo habeenkii meeshii baan kusii feestaynay oo sida ciyaaraha tartanka kubadda cagtoo kale
waa tahay cabdi baadil ee bal hadda hees kalaan iyadana jecla inaan ku xasuusiiyo oo aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno
heystan taariikhdeedu wallaahi waa taariikh aad u wanaagsan oo heystan horta originaal waxay ahayd heys wadaniyad ah ibraahim badel allah u naxariistay isagaa lahaa walaalka isaga a isaga iyo faamuduura wada qaadi jiray marka waxaan ogaa iyadoo wadani ah marka qaybta koowaad qayb koowaad iyo qayb labaaday kala ahayd waa tahay qaybta koowaad dagaal buu ku jiro jaran guusha soo helo xeeriyada gudnimo rido guurka waan dafrayaa ayay ahayd marka markuu soo laabto oo uu dagaalka ka soo laabto ayuu aha wuxuu leeyahay marka
guurkeenu waa sharaf
gu weliba caani iyo wiil ya guulahaan ka baryaynaa marka kalgacaylka geeskaaga ka qaba ana geeskaaga ka qabana hadda waan imid wey macnaheedu qaybtii labaadaan marka anigu ogaa isagoo qaadqaadaya cajalad marka anna aan markaa kabanka u sumay allaha naxariista markuu dhintay ayaan anna qaybtii labaad sii qaaday yaa isla qaadeen markaa sinab labdhagax sinab laba dhagax baad wada qaadeen ha ani marka codkaan halkan ka diray germany oo aan u diray canada oo aan music saarnayn ayagaa marka musigii saaray oo saynabna xitaa hadda life aan xitaa ma arag weligeen iskama hor iman mana aynan sheekaysan laakiin dee dadkii hadda musigii iyo waa la hormaray mogta waa tahay ayagaa isdul saaray oo wixii mataqaana isku habeeyey inkastoo ay iskacan u qaatay waa tahay marka adiguna qaybtaadun baad dirtay qaybtii saynab iyo muusigiina waa la isdhexgeliyey halkiin bay ka noqotay hees labadiina talantaali wada qaadaysaan inaan wada joognay inaan isdhaqaanay dadka moodayaan laakiin ma aha waa dad lisu geeyo wax lisu geeyo welina sayna maydaan kulmin weli telefoon moogi weli maynaan kulmin waa iyadna ee, waxyaabaha horumarka uu fanku sameeyey uu sameeyey ka mid tahaa probbi oo ka waa tahay een cabdi baadil waxaad joogtaa yurub ee, heeso badan baad welibana ku samaysay een, qurbaha bal haddaynu kusoo gabagabayno fanaanada la kaxaajo wacay heesaad wada qaadeen oo dhallinyartuna aad u jeceshahay baa jirta bal hadda heestaasi aan iyadana ku maqashiiyo
ma og tahay lakiye dhabi baxay lamudyay dhudhunkiyo lixadkiyo xubnahaaga kala dhigan ma og tahay lakiye dhabi baxay lamuday dhudhunkiyo lixadkiyo xubnahaaga kala dhigan timahaga dheere dhabarkaaga joogan markaan saaw dhowraba dhammaan wada jirircooda Aha. timahaga dheere dhabarkaaga joogan markaan saaw dhowraba dhammaan wada jirircooda Aha. kaalay kaalay dhaxyaray hoonno kaalay kaalay kaalay dhukashada macaan kaalay kaalay kaalay aan wada dhisne kaalay kaalay shaadsi kaalay kaalay kaalay dhaxyaray hoonno kaalay kaalay kaalay dhukashada macaan kaalay kaalay kaalay aan wada dhisne kaalay kaalay beybi kaalay
heestaas Yaa een, salaam, siday yaa tahaad ugu- salaam.
waad ku xaragooteen wax kale iyo kale oo odhan kari maayee
ayada gabadha ku dartay maaragtay anigu jarmana ka imid iyadana horena joogtaa waxay tihi adigu shaadsi dheh adna sheeri baan dhahayaa shaadsi waa yacni xabiibi oo kale oo oo afkeeya jarmany Mm, haye marka een, iyaduna waxay tidhi een, amoore iyaduna waxay tihi sheeri waa tahay cabdi baadil ee wakhtigaaga aad baan kaagaga mahad celinaya heestaasi ayaynu barnaamijka kusoo gabagabayn doonaa aad iyo aad walaashay macaan aad baa adna kugu mahad celinayaa ma og tahay cabdiyo dhalintiyo gayaankayi ma dhugto anigu yeedbaan ku dhowraa guud ahaanna barnaamijkii caweysku waa naga intaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay caweys wanaagsan
ruuxaan ku dhaafsado ama kula dhigo quruxdaada dhabta hooya maysaarin dayahayga kuma araa
waa tahay barnaamijkaasi waxayna la socotiinaysay sahre ciid lanuur laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaanad kala socoteen dowladda maleeshiya iyo maraykanka iyo dalalka kale ee gacanta ka geysanaya baadhitaanka diyaaradda la la'yahay ayaa sheegay in weynta diyaaraddaasi la waayay ay ka dhalatay falowla kaca ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya ayaa sheegay in qof diyaaraddaasi saaran ay macquul tahay in uu damiyey isgaarsiintii diyaaraddaasi wariyaha v o eda steve hanman ayaa warbixintan ka soo diray magaalada koonfur bari eeshiya ee bangkok maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobiyay
ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaaq ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo sabti ah in isgaarsiintii dayuuradda rakaabka ee ku jirtay duulimaha tirsigeedu ahaa saddex boqol iyo toddobaatan ee la waayey uu u muuqdo si ulakac ah in loo damiyey kahor inta aysan dayuuradda ka soo noqon jidkii ay haysay oo aysan u duulin dhinaca galbeed ee gacanka maleeshiya oo aysan haddana u weecan dhinaca waqooyi galbeed up until the point at which it left military primary radar coverage, these movements are consistent with ilaa iyo markii ugu dambeysay buu yidhi ee ay dayuuraddu ka luntay raadaar milatari oo la socday iyo qaabka ay uga luntay ayaa u muuqda in si ula kaca loo gooyey xiriirkii dayuuradda uuna gooyey qof dayuuradda dusheeda saaraa buu yidhi laakiin ra-iisul wasaaraha maleeshiya ayaa carabka ku dhajiyey in suurtagalnimadu aysan ahayn afduub oo keliya islamarkaasna ay eegayaan qaabka ay dayuuradda isgaarsiinta u jirtay ee shakiga leh ra-iisul wasaare najiib rasaaq waxa uu sheegay inaanay jirin daliil cad oo muujinaysa in dayuuradda la afduubtay wuxuu sheegay in dhinacyada ku howlan baarista socota ay weli eegayaan dhammaan wax kasta oo suurtageliyey in dayuuradda la waayo dayuuraddan rakaabka ee maleeshiya oo noocoodu ahaa bowen todobatodobatodoba oo ay saaraayeen laba boqol sagaal iyo soddon qof ayaa ku sii jeeday magaalada beijing ee xarunta dalka shiinaha iyadoo ka duushay garoonka kulalampu ee caasimadda maleeshiya master najiib ra-iisul wasaaraha maleeshiya sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay in dadaalkii baadidoonka diyaaradda loogu jiray gaar ahaan dhinaca badda koonfurta shiinaha oo ahayd halka raadintu ay xoogga saaraysay muddo toddobaada in hadda lasoo gabagabaynayo macluumaad cusub oo dhinaca dayaxgacmeedka lagu helay ayaa halkii ugu dambeysay ee dayuuraddu ay maraysay ku sheegay inta u dhaxaysa xuduudda kazakhistan iyo waqooyiga tailan iyo dhinaca koonfureed oo markii ugu dambeysay ay maraysay inta u dhaxaysa indonesiya iyo badweynta indiya weli ma jiraan wax burbura oo la helay inta baadidoonkuu socday badda iyo beriga midna tan iyo markii dayuuraddaasi weyn la waayey sideedii bishan ishaaradii ugu dambeysay ee laga helay qalabka dayuuradda dhinaca dayaxgacmeedka ayaa ahaa ku dhowaad toddoba saacadood kadib markii xiriirkii dayuuradda ay la lahayd dhulka ay lumisay baadidoon caalami ah oo baaxad leh oo lagu raadinaya dayuuradda ayaa ilaa iyo hadda aan helin raadka dayuuradda ee rasmiga ah rakaabka dayuuradda saaraa ayaa isugu jira laba boqol toddoba iyo labaatan qof oo rakaab ah iyo labiyo toban shaqaalaha dayuuradda ah
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixintii waryaha v o a steve herman halkaaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o haatana cabdicasiis oo stuudiya la fadhiya aan weydiiyo qaar ka mida qodobada warka caalamka ugu weyn cabdicasiis waad mahadsantahay casha intaanan bal mid iyo laba inoo soo qaban wararka ugu waaweyn diyaaraddan adduunka wareerisay adugu keligaa maystiri talow diyaaraddaas xaggee tagta waa ilaa iyo maalintii sabtidii toddobaadkii hore markaan maqlayn diyaaraddaasi la waayey ilaa iyo hadda cabdicasiiso waxaa madaxiga ka go-ila diyaarad hawadaas ku jirtoo la iska waayey oo haddana adduunkii quwadiisii lasugu geeyey intaasoo maraakiiba intaasoo diyaarada caalamiya ay raadinayaan oo haddana raadkeedii la la-yahay waa wixii aan dhihi jirnay hashumaankayga gaday masaar bay laqday habeen dhoweyd isniina markaan kasoo socday magaalada minneapolison diyaarad soo raacay ayaan hawadan ku jirno ayaa waxaa igu soo dhacday diyaaradii maqnayd markaasaan ihi talow hawadan diyaaradda ku jirta haddii la waayo oo meel ay jaan iyo cidhib dhigto la waayo waa waxay noqonaysaa wax cajiiba oo dadkao dhan adduunka la yaaban kolley waxaan u malaynaya wararkeedu inay soo bixi doonaan mar dhow uun mar haddii dowladdii maleeshiyaba ay leedahay isgaarsiintii diyaaradda si kama ah loo damiyey oo waxaa laga shakisanayay kolley diyaaraddaasi in ah si kama ah oo lakaca loo damiyey marka waxaa dhici karta in la afduubay kolley way soo bixi doontaa intaanan idaacadda caashay soo gabagabayn haddaba qodobada warka labada ugu waaweyn waxay ahaayeen dalka soomaaliya magaalada muqdisho maanta waxaa la sheegaya afar qof in ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray hotel makaal mukarama ee magaalada muqdisho hotelkaasi waa hotel caana waxaana badanaa fadhiista saraakiisha dowladda soomaaliya afhayeenka xukuumadda ridwaan xaaji cabdiweli oo ka mid ahaa saraakiisha halkaasi ku sugnayd ayaa sheegay in afar qof ay dhaawacmeen isagoo sheegay in saraakiisha dowladda aanay cidna waxba soo gaadhin golaha maankii qaramada midoobey ayaa fadhi ay maanta yeesheen waxay ku guuldaraysteen inay isku raacaan qaraar ugu baaqaya dowladaha caalamka inaysan aqoonsan natiijada haftida beritoole la filaya inay ka dhacdo gobolka krimeya ee dalka ukraine dalka masarna afar qof oo ka tirsan aan idhaahde lix qof oo ciidamada masar ayaa dhintay kadib markii niman hubaysani ay rasaas ku fureen meel checkpointia ama isbaara ay ciidamadaasi joogeen aad baad u mahadsan tahay cabdicasiis guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o n intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaan mar kale kulmi doonaa haddii aad leedma berri saacaddu markay tahay lixda iyo barka inta ka horraysa waa dhammaan v o a oo idin le nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.